Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka subax ee saaka idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo saraakiisha maamulka ku booriyey in si firfircoon si firfircoon ay uga shaqeeyaan amniga Ee, sidoo kale waxaad maqli doontaan ee, wasiirada maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo go-aano soo saaray madaxweynaha somalilan wuxuu ka hadlay xaaladda amniga ee somalilan kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo talaata salaasaa taariikhdu waa toban iyo shanta bisha sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ka codsaday saraakiisha dowladda dhexe ku matala gobolada iyo ismaamulada inay mas-uul ka noqdaan amniga deegaanada ay joogaan waxa uu sheegay in saraakiisha dembiyada ka geysta deegaanada ay maamulaan ay mas-uuliyadeeda qaadi doonaan madaxweynaha ayaa uga digay shaq- shakhsiyaadka ku howlan falalka la xiriira masuq maasuqa iyo dembiyada kale in lala tiigsan doono sharci hadalkan ayuu madaxweynuhu ka sheegay madaxtooyada yar ee eldoret state looja ee ismaamulka usangiishu waxaa halkaasi shir oga socdaa guddoomiyaasha dowladda dhexe ku matala gobolada iyo ismaamulada hogaamiyaha ugu sarreeya dalka ayaa sheegay inuusan ogolaan doonin in saraakiisha maamulka ay ku milmaan siyaasadda balse ay si siman ah ugu adeegaan dhammaan kenyaanka madaxweynaha dalka ayaa xusay in kenyaanka ay doonayaan in la ilaaliyo canshuurtooda si taxadar leh loogu deeqo eerahdee loogu adeego qaranka waxauna ku adkaystay in dowladda dhexe aysan dhaqaalo amaah shisheeye u adeegsan doonin barnaamijyada horumarineed kulanka waxaa sidoo kale goobjooga ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka brofesor kadure kandhiki iyo xogayaha joogtada ee wasaaradani ee raymond omolo gashagwa ayaa ka codsaday saraakiisha maamulka inay u hogaansamaan xeerarkooda xirfadeed kulanka ayaa sidoo kale diradda lagu saaray waxbarashada iyo la dagaalanka daroogada iyo sidoo kale balwadda tuulada kikononi oo ka tirsan ismaamulka kuwaaleh ayaa waxaa si rasmi ah xariga looga jaray masaajid iyo sidoo kale madarso ay dhalinyarada reer mombaaso ah ka qayb qaateen dhismaheeda maxamed cabdi bootaan ayaa booqday oo warbixin nooga soo diray deegaanka kikoneno oo ka tirsan deegaan xildhibaaneedka masabweyne oo hoos yimaada ismaamul goboleedka kuwaale ayaa waxa ay dadka ku nool deegaankaasi muujiyeen farxad aan la cabiri karin kadib markii halkaasi masaajid iyo markas diinta islaamka lagu barto ayay dhalinyaro soomaaliya oo ku nool magaalada mombaasa ay gacan ka geysteen sidii loo dhisi lahaa masaajidkaasi بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
qiyaastii toddobaatan iyo saddex kilomitir ayay dhinaca koonfureed uga beegan tahay tuuladani ismaamul goboleedka mombaasaa waddadu waa raf islamarkaana dadka deegaankaasi marnabo ma aysan rumaysanin si markaasi looga dhabeeyo waxa ay muddo dheer ay ku rajeynayeen oo ahayd in halkan carruurta ku nool ay helaan goob ay wax ku bartaan
Na hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka wazi malipo ya kujenga msikiti biqaulihi, kwa kusema kwake, man bana lillahi masjid bana Allahu lahu baitan fil janna, mwenye kumjengea Mwenyezi Mungu msikiti atamjengea Mwenyezi Mungu mtu huyo nyumba peponi. Rawahu Bukhariyu fi kitabi salah. Ameipokea hadithi hii Imam Bukhari katika kitabu salah.
cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha hay-adda jiilka mustaqbalka ee ismaamul goboleedka mombaasa oo iyadoo kaashanaysa hay-adda bisha cas ee dalkaasi istaga imaaraadka carabta ay masaajidkan ay dhiseen ayaa waxa uu sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin dhismaha masaajidkani dhan alxamdulilah maanta waxaa noo suuragalay masjidka inaan si wanaagsan ku furno dadka xaafadha inay isku soo baxaan oo isku farxaan oo ku farxaan arrintan masaajidka furitaanka anigoo ka rajeynayno eh, inay meesha noqoto meel center oo dadkii ay wax ku bartaan ah, ka soo baxaan dhalinyar mise yani caruur fiican oo wax barteen dhanka tacliimta diiniga iyo maadiga intaba insha allah marka waxaan rabnaa in in, eh, meesha waxyaabo kalaa sii jiro alxamdulilah masaajidka waa sameynay waxaa jira ceel ayaa loo baahan yahay eh, korontina ma lahan meesha
mid ka mid a dadka deegaankaasi ka soo jeeda ayaa isaguna waxa uu si gaar ula hadlay warbaahinta istaa Naitwa Ali Fadhili Bakari, mimi ni mkaazi ama mzaliwa katika kijiji hicho cha Mwambalazi, na alhamdulillah tunamshukuru Allah tabaraka wa taala baada ya kutupatia taufiki na kupata neema hii ya kujengewa msikiti. Awalan, mwanzo tulikuwa tuna msikiti mdogo ambao kwamba tunatumia na ambao kwamba ulikuwa na matatizo mengi ukihitajia marekebisho na kila kitu, lakini tunashukuru sasa hivi tukapata ndugu zetu ambao kwamba Allah amewapatia taufiki na uwezo akaweza kufikia sehemu hii na wakatupatia msikiti mzuri kadhalika na madrasa. Kwa hiyo tunawashukuru sana na Allah awalipe kila la kheri, na vile vile na sisi pia Allah atupe uwezo na taufiki ili kuweza kuliendeleza gurudumu hili saadiq muraad oo ka mid ah dhallinyarada ka tirsan jiilka mustaqbalka ee magaalada mombasa ayaa isaguna arrintani ka hadlayay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa إن مانتا وحن عاد وفرحسنا هاي أنا كسوق قبل جلي مساج فريتانكا لغو فري إن مسامبويني إن وحنا ومحلا عاد إي عاد وقرق نو قرق قبتي هلال أحمر إن إمارات مركا إن شاء الله وحنا كرجينا نرتا خاصة لأنك مسلمين تا إن عاد قرب وقاتان عاونان تا دتكن ولا ليه هنا آه إن عاويان إن عاو حوقي إيو عقلي إيو إيو محلا دين تبا إن شاء الله furitaanka masaajidkan iyo markaskan ayaa waxa uu noqon doonaa mid ay ka faa'idaysan doonaan dadkan ku nool deegaankan iyadoona halkan ay noqon doonto meel ay carruurta deegaankan ku nool ay ka heli doonaan waxbarashada asaasiga ee diinta islaamka maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa deegaanka kikoneni ismaamul goboleedka kuwaale
maxkamadda eh, dalka ayaa waxaa la filayaa in ay kasoo saarto go-aan mustaqbalka sharciga maaliyadeed ee sanada labada kun labaatan iyo saddexda waxaana go-aankaasi la ogaan doonaa labaatan iyo sideedda bishan markaasoo la filayo in maxkamadda sare ay jihayn ka bixiso kiis uu hoki ah oo motata kasoo horjeedo dhaqangelintiis toddobada garsoore ee hogaaminaysa madaxa cadaaladda dalka mada koome ayaa ku amartay omotata inuu ogeysiiska raacfaanka la wadaago wasiirka maaliyadda dalka injuguna indugu iyo toban kale oo markaasi iyana mas-uuliyiin ah
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
shir u socday muddo laba maalin ah wasiirada maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa laga lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shalay galabkii kulankan ay yeesheen wasiirada maaliyadda heer federaal iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu gorfeeyey duha- dib u habeenta maaliyadda mideynta canshuuraha dhammaystirka shuruudaha deen cafinta wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige oo shirka soo xiray ayaa sheegay intii uu socday shirka wasaaradda maaliyadda federaalka ee heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ay uga hadleen arrimaha mideynta canshuuraha dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa dhaqangelintooda shirka wasiirada maaliyadda dowlada federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa sidoo kale looga hadlay mashaariicda horumarineed ee saaxiibada caalamiga ah oo ay ku taageeraan guud ahaan soomaaliya iyo deeqaha maaliyadeed ee loo yaqaano t o p ugu dambeyn shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ay saxiixeen wasiirada maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkan ayaana waxa ay qeyb dabcan ka ahaan ee qeyb ahaan ee lagu saxii amaba dabcan aanan qeyb ka ahayn oo ku jirin saxiixyada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland inkastoo si rasmi ah loogu casuumay shirkan oo aynan kasoo qeybgelin tan iyo dabcan bilooyin ka horna madmadow ayaa ka dhex jiray maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka qeyb galay xaflad dhagax dhig ahayd oo laga sameeyey magaalada berbera madaxweynaha oo isaga dhagax dhigay dhismaha cusub ee haamaha lagu keydin doono shidaalka ee magaalada berbera ama qeyb cusub oo lagu soo korinayo ayaa shirkadaha shaqadani fulin doona uga mahadceliyey isagoona sheegay in ciddii maalgashanaysa somalilan ay soo dhaweynayaan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sidoo kale ka hadlay xaalada amniga guud ee deegaanada somalilan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu dhagaxdhigayey dhismayaal cusub oo loo kordhiyey haamaha kaydka ee qaranka waxaan aad iyo aad soo dhoweynayaa wafdiga taraafiguura ee uu hogaaminaya madaxdoodii u sarraysay ee u yimid inayna ka qayb galaan dhagaxdhigan maalgeliyaan somalilan kharash dhan konton milyan tallaabada u horraysa waxaynu u mahadnaqaynaa shirkadaha waaweyn ee somalilan oo markay iyagu maalgelinta bilaabeen ay xoolo xoog leh oo dhismaa oo shirkada ah geliyeen dalka in ay ku soo dhiiradeen kuwa shisheeyahana ahaa halkaana ay ka sii wadaan intaa markaan ka gudbo waxaynu soo dhoweynaynaa cid walba oo maalgelin ku samaynaysa dalkeena waxa kale maanta dalku waa nabad way jiraan dhibaatooyin waxaa dhibaatooyinkaa ka mid ah arrimaha ka dhacay meesha la yidhaahdo go-da ama gacallibah waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ka socda lascaanood walaalayaal adduunyada ilaahay wuxuu abuuray shar iyo khayr oo nolosha bini'aadamka ku xidhantay markaa mar walo khayrka loo jeedsadaba mar walo horumar loo jeedsadaba mar wal oo la doonayo wanaagaba cid shayddaan u adeegaysa ama shayddaanmo wato oo dhibaato iyo wax aan ummadda dibudhacun ku samayna ka hor timaadaa jira anigu waxaan leeyahay cidda maanta dhibaatada somalilan ku abuuraysa ka hortagaysaa waa cadowga somalilan oo doonaya in aanay somalilan horumar dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba aanay horumar samaynin waxaanse ku kalsoonahay in shacbiga somalilan meel uu joogaba uu ka midaysan yahay inuu u jeesto horumarka kana hortago wax alliyo wixii ka hor imanaya nabadda horumarka dowladnimada iyo qarannimada somalilanna boqolkiiba boqol baan ku kalsoonahay waana ta aynu iskaga difaaci doonno cid kasta oo doonaysa inay somalilan horumarkeeda iyo madax bannaanideeda iyo qarannimada la dagaalantaana iyaga ayuunbaa dhib iyo jab ka qaadi doona boqolkiiba boqolla haddaynu nahay ummadda somalilan taasaynu gacmaha isu qabsanaynaa wixii qaladaad yaryar ah ee la sixi karana waxaa lagu saxayaa dulqaad sharci isu ceqlin iyo walaaltinimo qof kasta taase aanay u qurqursanayn ee doonaya qaranka inuu dumiyo qaranka oo dhan waa ku waajib aynu ka daafacanno taasaanan kula dardaaraya ummadda somalilan
madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa lagu soo ogay dacwadda afaraad oo ay soo saareen garsoorka georgia kuwaasi oo ay soo saareen eedeemo ay ku eedeynayaan inuu isku dayay inuu waxba kaba jiraan kasoo qaado guuldaradiisii doorashadii sanadii labada kun iyo labaatankii ee uu ku dabcan ku dhuftay masharaxa xisbiga dimuqraadiga ah iyo ee ku guuleystihii doorashadii xilliga ee madaxweynaha mareykanka ah haatan joe biden eedeymaha uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha magaalada eraahda ee xeer ilaaliyaha gobolkaasi ayaa sii kordhinaysa dhibaatada dhanka sharciga ee soo wajahday trump oo ah ninka ugu cadcad tartanka masharaxnimada jamhuuriyadda doorashada madaxtinimo ee sanada labada kun labaatan iyo afarta welisa ayaa sheegay in trump ee dabcan iyo sidoo kale eedeysanayaasha kale loo ogolaan doono inay si iskooda isku soo dhiibaan duhurnimada labaatan iyo shanta agost taariikhda maalinkaay ku beegan tahay waxay sidoo kale sheegeen inay qorsheynayaan inay ka codsadaan taariikhda maxkamadda la horkeenayo lix bilood gudahood